gudoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir cabshir maxamed maxamuud ayaa dhagax dhigay wadada dhexmarta suuqa degmada kaaraan taasoo dibudhis lagu sameynayo dhagaxdhiga wadadan dhexmarta suuqa degmada kaaraan ayaa waxaa goobjoog ka ah xubno ka tirsan maamulka degmada ganacsato iyo madaxda shirkada dhisaysa wadadan gudoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir cabshir maxamed maxamuud ayaa bulshada degmada ku booriyey inay ka qayb qaataan dhismaha wadadan
maanta waxaa ilaahay mahaddiisa ilahay u mahad celinaya mahad u sugnaatay allah weynoo subxaana wa tacaala ahay oo meeshaan ugu kulansiiyey kadib waxaan isugu nimidnay waddooyinka aan maalmahaan la daalaadhacaynay oo suuqa kaaraan bulshadan oo ka hartay bulshadii kale oo faceed aheyd in ay ka daba tagto codsi badan wacyigelin badan abaabul badan kadib waxaan isla qaadannay in waddooyinkan la dhiso shirkadda lagu wareejiyo layidhaahdo horyaal antarlog kadibna aan maaragtay kor joogteenno waxyaalaha dhibaayo dhan aan la qabanno magaca aan u bixinayna u astaynaynana maanta ay tahay wadda wanaag kaaraan wixii wadda xun la dhihi jirba inay wadda wanaag noqotaan rajaynaynaa astaantayna maanta laga bilaabo wadda wanaag waayo waa mahadsantihiin bulshada waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan inay cid walba gurigeeda hore sidaan ugu sheegnaba ay qurxiso waxa loo baahan yahay waa la keenay cid walbay cidda kale ku dayso cid wal dukaan walbow dukaanka ku dayso horumarka in la wada horseedaan rajaynaynaa gacmahana la isqabsan doona haddii ilaa yidhaahdo reer kaaraan insha allahu tacaala wacyigelin waa inta noo hore ninkii intaas ka dhaga adeego shaarkaa laga soo qaban doonaa saaxiibkaale gurigaaga hortiisa wanaajiyaa la leeyahy hadii ilaa yidhaahdo waana wax noo wada dana dan qaasamaan waa dan guud ha laga qayb qaataan leennahay bulshada kaaraan deggan oo u mahad celinayaa waana ku mahadsan yihiin madaxda gobolka banaadir oo amarkan ugu siistay gudoomiya gobolka ugu horreeyane waa uga mahad celinaynaa dhiirigelinta uu nagu dhiirigeliyey in kaaraan wax laga bedelo waana la qaadannay bulshadana waa la qaadatay guddoomiya waa ku mahadsantaan leennahay waana kaaga mahad celinaynaa dhiirigelintaadii waana qaadannay insha allahu tacaala marka ay dhammaan doontane gudoomiya gobolka xiriga ka jari doona haddii ilaa yidhahdo sidii quraxdeeda ay noqonaysa idinkana waa mahadsantiin insha allahu tacaala magaalada muqdisho caasimadda dalka iyo waxaa ka socda mashaariic warmarineed oo dib loogu dhisayo waddooyinka kuwaasoo burburkii kadib aan helin wax dayactira